samu'eelkii koowaad cutubka toban iyo labaad samu'eel wuxuu reer binu israa'iil oo dhan ku yidhi bal eega anigu waan maqlay codkiinnii iyo wixii aad igu tidhaahdeen oo dhan oo waxaan idin yeelay boqor idin taliya oo haatan bal eega boqorkii wuu idin hor socdaaye oo anigu waan gaboobay waanan ciroobay oo bal eega wiilashaydiinna way idinla joogaan oo aniguna waxaan idin hor socday tan iyo yaraantaydii bal waa i kan rabbiga hortiisa igu markhaati fura iyo kan uu subkaday hortiisaba bal yaan dibigiisii ka qaatay amase bal yaan dameerkiisii ka qaatay amase yaan dulmay amase yaan cadaadiyey kumaansa gacantiisa laaluush ka qaatay si aan isu indha tiro daraaddeed hadday saas tahay waan idiin celin oo iyana waxay yidhaahdeen nama aad dulmin namana aad cadaadin oo ninnaba gacantiisa waxba kama aad qaadan markaasuu isna wuxuu ku yidhi iyaga maanta rabbigaa idinku marag ah iyo kan uu subkaday inaydnaan waxba gacantayda ku helin oo iyana waxay yidhaahdeen haa isagu waa ka marag markaasaa samu'eel wuxuu dadkii ku yidhi muuse iyo haaruun waxaa doortay rabbiga oo isagaa awowayaashiin ka soo saaray dalkii masar haddaba bal joogsada inaan rabbiga hortiisa idinkula hadlo wax ku saabsan faliimihii rabbiga oo xaqa ahaa oo dhan oo uu idiin sameeyey idinka iyo awowayaashiinba markii yacquub masar yimid oo awowayaashiin rabbiga u qayshadeen kolkaasaa rabbigu soo diray muuse iyo haaruun kuwaasoo awowayaashiin ka soo bixiyey masar oo halkan soo dejiyey laakiinse way iloobeen rabbigii ilaahooda ahaa markaasuu wuxuu ka iibsaday oo gacanta u geliyey siseraa oo ahaa sirkaalkii ciidanka xaasoor oo wuxuu geliyey gacantii reer falastiin iyo gacantii boqorkii reer mo'aab wayna la dirireen iyaga markaasay rabbiga u qayshadeen oo yidhaahdeen waannu dembaabnay maxaa yeelay waannu kaa tagnay rabbiyow oo u adeegnay bacaliim iyo cashtarood laakiinse haatan naga samata bixi gacanta cadaawayaashayada oo waannu kuu adeegi doonnaa dabadeedna rabbigu wuxuu soo diray yerubacaal iyo bedaan iyo yeftaah iyo samu'eel oo idinka samata bixiyey gacantii cadaawayaashiinnii dhan walba idinka jiray oo ammaan baad ku degganaateen oo markii aad aragteen boqorkii naaxaash ahaa oo reer camoon inuu idinku soo duulay waxaad igu tidhaahdeen maya laakiinse waa inuu boqor noo taliyaa markaasna waxaa boqor idiin ahaa rabbiga ilaahiinna ah haddaba bal eega boqorkii aad doorateen oo aad i weyddiisateen oo hadda bal eega rabbigu wuxuu idiin yeelay boqor idiin taliya waa hagaag haddii aad rabbiga ka cabsataan oo aad u adeegtaan oo aad codkiisa maqashaan oo aydnaan ku caasiyoobin amarka rabbiga oo aad idinka iyo boqorka idiin taliyaaba ahaataan kuwa raacaya rabbiga ilaahiinna ah laakiinse haddii aydnaan dhegaysan codka rabbiga ilowse aad ku caasiyowdaan amarka rabbiga dee markaas gacanta rabbigu gees bay idinka ahaanaysaa siday awowayaashiinba uga ahayd haddaba bal joogsada oo eega waxaan weyn oo uu rabbigu ku samayn doono hortiinna sow maanta ma aha maalintii sarreenka la goynayey anigu rabbigan baryayaa inuu soo diro onkood iyo roob oo idinna markaasaad ogaan doontaan oo arki doontaan inuu weyn yahay sharkiinna aad rabbiga hortiisa ku samayseen markaad boqor weyddiisateen saas aawadeed samu'eel rabbiguu baryey oo rabbiguna maalintaasuu onkod iyo roob soo diray oo dadkii oo dhammuna aad iyo aad bay uga cabsadeen rabbiga iyo samaa'uulba markaasaa dadkii oo dhammu waxay samu'eel ku yidhaahdeen addoommadaada u bari rabbiga ilaahaaga ah yaanan dhimane waayo dembiyadayadii oo dhan waxaan ku darsannay sharkan markaannu boqor weyddiisannay oo samu'eelna wuxuu dadkii ku yidhi ha cabsannina xaqiiqa waxaad samayseen sharkan oo dhan laakiinse gees ha uga leexannina rabbiga la socodkiisa waxaadse ugu adeegtaan qalbigiinna oo dhan oo gees ha uga leexannina waayo markaas waxaad raaci lahaydeen waxyaalo aan micno lahayn ee aan waxba tari karin waxna badbaadin karin waayo iyagu micno ma leh maxaa yeelay rabbigu ka tegi maayo dadkiisa magiciisa weyn aawadiis maxaa yeelay rabbiga way ka farxisay inuu dad idinka dhigto oo haddana aniga xaggayga ilaaha iga fogeeyo inaan rabbiga ku dembaabo taasoo ah anoo joojinaya inaan idiin duceeyo laakiinse waxaan idin barayaa jidka wanaagsan oo quman laakiinse idinku rabbiga ka cabsada oo si run ah qalbigiinna oo dhan ugu adeega waayo bal ka fiirsada waxyaalaha waaweyn oo uu idiin sameeyey laakiinse haddaad shar sii samaysaan waa laydin baabi'in doonaa idinka iyo boqorkiinnaba